aad iyo aad baad umahadsantiin v o a maanta waa maalintii waxaanu dacfuraynay in wacyigelin lix iyo toban maalmood oo maanta ka bilaabata oo socon doonta gobolada dalka somalilan oo dhan oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay qabatay mandatekeediina ah waxa ku hoos jira arintaa in tacadiga dadka nugul oo dhan lix iyo tobanka maalmood ee kahortaga tacadiyada ka dhankaa dadka nugul maxay ka kooban tahay lix iyo tobankaa maalmood maxaa la qabanaya lix iyo tobankaa waxaa dadka laga wacyigelinayaa iskuullada jaamacadaha warbaahinta hadday tahay muxuu ahaayey shirkadaha wargaarsiinta fariimaha ay dirayaan baraha warbaahinta oo dhan in dadka lagu gaadhsiiyo shaqaduna ay ka socoto gobolada dalka oo dhan waayo wasiir waxaa jira had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa dadka naafada ah oo lix iyo tobanka maalmood ay xusuuskooda ku jiraan waxaa jira caqabado soo wajaho xagga bulshadana kaga yimaada mujtamac ay ku dhex nool yihiin ay kala kulmaan arrinta iyada wacyigelinta iyaga gaarka u ahe ee lix iyo tobanka maalmood ku jira maxaa ka mid a iyagu horta saddexda bisha waxaan u qabanaynaa xaflad gaar ay u leeyihiin waxaa loo qabtaa in la siiyo baabuurta curyaanada oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa bixiya way u diyaarsan yihiin sanadka waxaan u diyaarinay inay labada gobol ee fogsool iyo sanaag ay qaataan wixii kale ee halkan iyana loo suuragalo waa la siinayaa sanadkii horena waa la siiyey marka naafada aada iyo aad baanu u danaynaa maalinta caruurtaa ku jirta agoomaha ku jirta naafada waxaad garan karaysaa waan dhammaystiray golaha wasiiradu wuu ansixiyey madaxweynuhuna wuu ogolaaday in maalinta naafada loo sameeyo siyaasad gaara oo la ansixiyey ayaa iyaduna hirgashay waxaa jira kufsiya ka dhaca deegaanada somalilan dumarka ka dhan ah maalmahan la xusayo eed maanta iclaamiseen ama bilowdeen ololahan waa ka qayb iyaga arinta kufsiga iyo iyo iyo ka hortaga ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaan idinka maxaad ka meelayaan runtii xukuumadda waxaa ka go-an in sharcigoodii baanu gacanta ku haynaa oo golaha baarlamaanka haya waxaa dowladda ka go-an in arrintaa la dhammaystiro oo la sameeyo sharci ilaaliya dadka masaakiinta example waxaa dhacaa in gabadh la kufsado gabadhaa la kufsanaya ay noqoto hadhow laba reer intay soo horfadhiisanayaan ninkii gabadha hala siiyo dhaqan baynu yeelanay in marka ninka inanku gabadha kufsado la yidhaahdo ha loo guuriyo maanta laga bilaabo arrintaa waa mamnuuc waa waxyaalaha dee aan diinta islaamkuna inaga ogolaan doonin inaguna inaynu ku dhaqano aan ahayn taa waxyaalahan sharciga ugu samayna ka mid a maanta laga bilaabana waxaan uga digayaa ciddii samaysa laba reer oo ka wada xaajoonaya gabadh la kufsaday iyo gabadh loo guurinaya ninka kufsaday oo guri loogu xeranaya ma jirtee tallaabo cad baa laga qaadi doonaa sharcigaana la horkeenaya sharcigoodina gacantaa lagu haya oo hadday gobollada tahay waxaana ku boorinayaa in ay sidii hawsha wacnayd ee ay xaruntana ugala qayb qaateen gobolladana ugala qayb qaataan ardada iskuullada macalimiinta dhakhaatiirta culimada waxaasoo dhan waxaan doonaynaa arrinta inay ka qayb galaan tacadigaa dumarka in la joojiyo in dhibaatada la yareeyo in dadkaa nugul wax allaale wixii dhibaato ay tirsanayaan aynu ka wada qayb galno inaynu ilaalino oo aynu ku soo celino inay dadka la mid noqdaan oo weliba ka sarreeyaan aniguna waan ballan qaadaya arrintaa inaan dhinacayga xil iska saaro